deegaanka qoftaar oo kamida deegaanada hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa laga hirgeliyey cilbiyood loogu talagalay inay biyaha ka cabaan dadka iyo duunyada ku nool deegaanka ceelbiyoodka ayaa waxaa hirgelintiisa kaalin weyn ka qaatatay hay-adda baah iyadoo ceelbiyoodkan ay baahi weyn u qabeen dadka deegaanka madaxa hay-adda baah daa-uud cabdi cismaan ayaa sheegay in ceelbiyoodkan ay u dhammaystireen dhammaan agabkii u baahnaa ceelkan meeshaan ka dhisay waa meel u dhexaysa tuulooyin dhowr ah oo maxaa la dhahaa dhammaantood laga soo gaari kara qansaxley maxaa la dhahaa habaasley qoryacadda ilaa iyo laanweyn dhankaas laga soo gaari karo meel dhexaadi waa meesha u dhexaysay waana ceel aad u fiican oo aad u biyi macaan maasha allah ceelka wuxuu leeyahay dhammaan agabkiisa oo u dhamaystiran yihiin haantii magaalada nafteeda biyihii aan soo gelin oo ujeedin dad biyahay ka cabayeen qaybtii matoorkii agabkiisii dadweyne badan waa u tababarnay marka waa nolol aad u wanaagsan insha allah annaka hay-ad ahaan marka waxaan rabnaa inaan ku wareejinaa degmada inaan ku wareejino furihii ceelka iyo taladiisa dambe insha allah marka taasaan rabnaa maanta inaan hagaajino insha allah hadduu ilahay maya dhihin gudoomiye waxaan kugu wareejinaa mas-uuliyadda ceelka adiga iyo tiimkaada insha allah si maamul ka shaqayn lahaa iyo wixii dambe aad u hagaajisiintaa wixii ka dambeeya maantana ay wixii ka dambeeya noqoto mas-uuliyadda oo degmada saaran insha allah sida loo isticmaal lahaa iyo qaabkiisa dhammaanba hadduu ilahay maya dhihin insha allah marka kuley furowdi kale waa inoo dhiman yihiin laakiin kan waa hadda meeshan taaganna furuheedi waaya gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame ayaa ka mahad celiyey ceelbiyoodka laga hirgeliyey deegaanka qofsaar
deegaankan oo ah deegaan ballaaran oon iyo maxaa tidhaahdaayey dhibaato badanna loo qabay biyaha ilaa afartan kilomitir oo dhinac walba ah ayaa ceelkan laga cabi doonaa haddii alla idmo dadka iyo deegaankuna wuxuu ku soo siyaadin doonaa wax weyn waxaan u mahad celinaynaa hay-adda baah iyo daa'uud cabdi ismaaciil oo ah maamulaha hay-adda hay-adda baah ee ceelka noo qoday sidoo kale waxaan ka mahad celinaynaa in tasiilaadkii ceelka uu baahnaa intiisii badneed la dhammaystiray oo ceelka haantii la qoday motoorkii la keenay magaaladana biyihii la geeyey oo maaragtay meeshii dadku ay ka cabi lahaayeenna maaragtay biyogelin loo sameeyey ayadana aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane daa'uud waa kaaga mahad celinaynaa dadaalkaaga dheeraadka iyo shaqada wanaagsan ee deegaankan aad ka wadaan oo horumarineed sidoo kale hay-addu waxay nala hirgelisay mashaariic kaleeto oo kala duwan oo maxaa tidhaahdaayey deegaanka horumarkiisa qayb weyn ka noqonaysa aad iyo aadaad u mahadsantihiin waana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran annagana sidaas ayaan ceelkii iyo maamulkiisii haddii alla idmo ula wareegi doonnaa dadkana uga faa'iideyn doonnaa haddii alla idmo